asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabi idma hayo aynu howlaha farada badan isugu keenno tilmaamaha cajiibkaana bixisa ee waxyaalo fara badan oo tusaalayaal ah keenta tusaalayaashaasoo maaragtay haddii ilaahay kuu idmahayo qaabab fara badan ama qaybo fara badan isugu jira wejiyo badanna leh taanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas qayb ka mid ah waana sheekooyinka intooda badan la dhihi karo waa qaartaagiyo ama waa hinjiyayaal ama maaragtay waa hafiyayaal markaan ku leeyahay waa qaartaagyo ama waa hinjiyayaal ama waa hafiyayaal kolba adigu sida aad u qaadato ayay u dhigmaan haddaad u qaadato inay ku hafinhayaan dee waad ku haftoomaysaa haddaad u qaadato inay maaragtay ku hinjinhayaanna dee waad isku hinjinaysaa adiga laftaadii ayaa isku hinjinhaya oo hinqashaad bilaabaysaa ee haddaad u qaadato maaragtay inay qaartaagyo yihiinna waad isbaacin kartaa oo adiga laftaadii ayaa isbaacin kara adiga oo rabaa inaad si fiican isu raacdo dheerar ahaan iyo qaab ahaanba ayaa toos isu taagi kartaa oo mid iswada taagtay ayaad noqon kartaa waxa marka hore qaarkaaga taagayna dee iyada ayay noqon kartaa teenan maantana waxaan ka soo qaadanaynaa sheekada cajiibka ahayd sheekadaasoo ahayd niman iyo niman ayaa ishayey labada niman waxay ku kala duwanaan marka qolo marka ay qoladan kala rabaan inay wax ku sameeyaan way faashan jireen faal ayay dhigan jireen way curaafaysan jireen curaafkaasay ku dhaqmi jireen qoladan kalena bisbillah intay dhahdo iyo hawsheeda qabsan jirtay dhowr jeer baa marka qoladii curaafku iyo badbaadeen oo dhuumteen oo gembisteen oo maadaama ay curaafaysteen markaasay wararkii soo sheegeenoo waxay dhaheen mar hore cagtana marin lahaayeen curaafkaasaan kaga badbaadnaa oo kombyuutarka naga intaan garaacanno yaa kombyuutarku noo sheegaayo saasaan u dabamarnaa ama aan uga dhuumannaa maalinkii dambe ayuu curaafka kii u badnaa dhigtay yaa la helay nimankii kalaa helay ee bismillaah dhihi jiri goonyaha laga maray ee si fiican baa yaa dhebiga loo saaray dhebigaa loo qoray budkaa loo qoray waa la cagaajiyey qaar baa la qabtay kuwo kalaa la mariyey iyadoo wuxuu ku socda kii ugu weynaa curaafka u qaabilsana yaa mid eryaday markaasuu wuxuu dhahay ereygan uu la dabarooray mahmadan cajiibka curaafaysateey faal nin dhigay hayga kaa celiyo curaafaysateey faal nin dhigay hayga kaa celiyo yidhi dhegeyso curaafaysateey faal nin dhigay hayga kaa celiyo sababtu maxay tahay dhowr beri ayaa dar ilaahay iiga badbaaday laakiin adigu waxaad aaminsanayd inaad curaafka ku badbaaday maanta sawaanku hayaae waad soo curaafeysatee faalkii nin dhigahayey ee adiga laguu sheegahayey ee lagu dhahayay sidaa sidaasaad ku badbaadaysaa bal maanta hayga kaa celiyo yidhi waana warcad curaafeysatee faal nin dhigay hayga kaa celiyo maxay noqotay erey waxay noqotay ee xaqiiqo ah oo biyo-kama dhibcaan ah oo iimaan iyo caqiido ku salaysan oo aasaas iyo saldhig leh tilmaan buuxdana bixinhaya wuxuuna tilmaan buuxda ku bixinhayaa inaan curaafka iyo qurjaafaysigu ayna nacfina kuu soo kordhin karin dadna kaa celin karin waxna ayna kuu tari karin ayay ku tusaysaa ee cidda wax hagaajisa ama cidda wax badbaadisa ama cidda wax kala hagta ama cidda wax kala qabata ama cidda wax kala celisaayey ayay baweyne tahay taasay ku tusaysaa marka muxuu yidhi curaafaysatii faal nin dhigay hayga kaa celiyo mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi geelu xoolo kuma jiro geelu xoolo kuma jiro